shirka wadatashiga iyo ansixinta ee ku saabsan heerka aqooneed waxbarashada qaranka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa nidaamka qaabaynta waxbarashada iyo heerka waxbarashada dalka iyadoo la qeexayo tayadeeda agaasimaha guud ee farsamada gacanta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan mukhtaar ayaa ka waramaya ahamiyadda shirkan nidaamkaas marka lagu qaabeynaayo laguna kala saarayo waxbarashada wadanka shaqadaas si loo qabto waxaa loo baahanaa meeqa nuucyada heer aqooneedka ama qualification framework nuucyuu leeyahay waxaa ka mid ah wadamada qaarkood waxay leeyihiin mid dhammaystiran ama comprehensive ah oo isku jiro oo iskugu jiro waxbarashada asaasiga ah waxbarashada sare iyo waxbarashada farsamada gacanta saddexdaas qaybood oo isku jirto ayay samaystaan wadamada inta badanna waa kay hadda isticmaalaan africa waana kaa anaga qaadanay wadamada qaarkood waxay leeyihiin qualificationis kala duwan oo kala saaran oo haddana isku xiran waxay leeyihiin basic qualification framework oo gaar ah vet ama vocational qualification framework oo farsamada gacanta oo gaar ah higher education qualification framework oo gaar ah oo haddana wada shaqeynayo isku xiran wadamadaas marka waa wadamada dhaqaalaha haysto oo ilan qualification kasta oo la sameeyo wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay guddi iyo dad ka shaqeeya iyo khubaru u baahan yahay marka waa cost annaga marka waxaan qaadanay midkan oo comprehensive-ka ah oo isku jiro kaasaan qaadanay soomaaliya annagoo fiirinayno qeybaha kala duwan oo aan ka mid nahay sida east african community igaad african union ayadoo la fiirinayo iyo duruufteena annagoo fiirinayno kaasaa la qaatay marka marka hore waa in laisla ogaado oo la qeexo nuuca la qaadanayo si qualification framework loo samaysto waxaa kaloo laisku raacaa oo la rabaa in la ogaado meeqa heer waxbarashaan aan yeelanaynaa meeqa heer oo waxbarasho ayaan yeelanaynaa waana ka doodi doonaa heerka xanaanada heer may noqonaysaa primariga ilaa afraadka heer mau noo noqonaa toban heer maa yeelanaynaa shan heer maa yeelanaynaa toddoba maa yeelanayna wadamada waan laga hadli doonaaye qaar tobanay leeyihiin qaar sideeday leeyihiin qaar toddobay leeyihiin hadba waxay ku xiran tahay wadanka duruuftiisa iyo sidau u arko asaga wax u dan ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay helista waxbarasho tayo leh taas waxa ay sahlaysaa in la aqoonsado qof kasta waxa uu sito ama waxa uu yaqaano marka lagu sameeyo qiimeyn dhab ah oo shuruudo iyo halbeegel isla ogyahay leh marka lagu sameeyo marka waa camal weyn waa shaqo muddo dheer socon doonto waa shaqo barasho badan inooga baahan waa shaqo kadib inooga baahan markaan siyaasaadkeeda isla afgarano in hay-adihii waxaa ka shaqayn lahay iyo dadkii waxaa ka shaqayn lahayba la isla helo waxaan rajaynayaa marka tallaabadani inay noqoto tallaabo aada wax looga sii barto annaga haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashadana waa dhiirigelinaynaa insha allah tacaala haddii ilaa yiraahdo guud ahaan aqoonteenna ama dadkeenna xirfadaha iyo aqoonta iyo waxbarasho kasta oo jirto in loo helo heer lagu qiimeeyo loo helo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dadaallo xoogan ugu jirta horumarinta tayada waxbarashada dalka